runtii magacadii aad aan ugu mahad celinayaa dhawaanahan hawada ayaan ku kala maqlayn waxaana ugu wacan sabab badan oo jira awgeed marka ugu horeyso waan salaamayaa inta micnaha ku xiran magacadii dotcom waxaan kaloo rabaa inaan halkaani oga cadeeyo shacabka ku xiran magacadii dotcom oo aan ogahay inay yihiin dad aada ugu dhoondaboola siyaasada shabeellaha hoose iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka socda gobolka baay iyo dhismaha dowladii hadda koonfur galbeed ee la dhisay dadku fikradaha ay ka qabaan oo dareen badan aan ogahay iyo arrimahan dib u heshiisiinta iyo dowladdan la magacaabay xubnaheeda sida aysan shacabkeeda ugu qanacsanayn arrimahaas oo dhan ama ogsoon baa waxaan diyaar u ahay in aan rabo in aan ka qalxiyo dadka su-aal kasta oo arrimahaas ku saabsan wa tahay mudane waxaa jirta dadku su-aalooyin fara badan bay isweydiinayaan tan iyo markii ay soo baxeen liiska ay ku qoran yihiin magacyada wasiirada cusub ee maamulka koonfur galbeed uu yeeshay dadku su-aalahaas ay isweydiinayaan kolley waad dareemi kartaan maxaad ku qancin kartaan maxaadna isleedihiin wasiirada la magacaabay iyo sidoo kale howlaha horyaala maamulka way iswaafaqi karaan
walaa runtii marka horta waxaa laga shaqeynaya siyaasad waaye waxaan umalaynayaa waxyaalaha hadda aada iyo aada loo diidan yahay waa habka awood qaybsiga ee maamulka sida u dhacay oo aan dareemi karo shacabka ani aan kasoo jeedo inaysan ahayn wax uu cuntusmi kara isla markaa waxaan jeclaan lahaa inay ogaadaan siday ayaga dareenkaas u qabaan si lamid ah dadka magacaaban ee halkaan kasoo jeedo markaan shaksiyaga aniga iska hadlo in dareenkeygu laftiisa uusan ahayn mid ku qanacsan waxa dhacay iyadoo saas ay tahay ayaa haddana siyaasado badan oon xeerineyna awgeed iyo arrimo badan oo aan ku talagalnay ilaahay hadduu raalli ka noqdo in ay dhacaan lix bilood kadib oo aan rajeynayno isbedel weyn oo waxa hadda socda aan micnaha lug ku lahayn inay dhici doonaan iyo ma filaayo maanta aniga mana iga suura gasho wax lagu dabindaabeynayo ama lagu khiyaameynayo dadkaas ani aan kasoo jeedo in laga maleego magaaladan baydhabo maamulkan koonfur galbeed uu maleego anina raalli aan ka ahaado oo aan u sacabtumo mid dhacaysa ma aha waxaad ogtihiin in maamulkani aniga aan u doortay aniga iyo odayaasheyda iyo shacabka reer koonfur galbeedba in cadaawad u taalo gobolka banaadir iyo gobolada dhexe dadka kasoo jeedo dhibaata ay u geystay gobolkaas darteed inay door direen inay xiriirkooda siyaasadeed ku xirtaan saddexdan gobol ugumana xiran anaga kalgacayl gaar ah iyo shaksi aan jecelnahay uguma xiran dadka aan la joogana siyaasad baan isku darsanay wax baa naga dhexeeyo waxa naga dhexeeyo sidaan wax u rabna wax u dhici waayaanna ummadaasi masiirkeeda xaq waxay u leedahay siday doonto inay oga tashato sidaas darteed waxaan rabaa in shacabkaygaan ku kalsooni jeliyo inay ogaadaan in aniga aan ahay qaxooti aan awood u lahayn in uu gaaro magaalo madaxa dalka una soo haajiray qaxooti ku ah dowlad ku dhisay koonfur galbeed aniga iyo dad badan oo ila mid ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo socodba aan ka sameyn karin magaalada muqdisho dadka arrimahaas igu qasbayna in lagu naasnuujiyo oy maaragtay awoodo ay ka noqdaan gobolka baay awoodna ay u noqdaan ayaga gobolka shabeellaha hoose midaan raalli ka noqonaya ma aha arrimahooda waa arrimo siyaasad ahaan anaga noo socdo aana filayo isbedel deg deg haddaan la keenin in jawaab deg deg ah aad laga heli doontaan haddii ilah raalli ka noqdo waayahay mudane dadka qaar waxyaabaha isweydiinayaan waxaa kamid ah dagaaladii shabeellada hoose muddo lix bilood ka hor lagu qaaday in laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo sidoo kale in lagu gaaro mansab siyaasadeed oo midka hadda miro dhalay ah ma kula tahay marka in ujeedadii loo weeraray shabeellaha hoose dadka adigu aad kasoo jeedana loo barakiciyey guryahoodana loo gubay in ay ahayd awood noocan oo kale ah misena manzil noocan oo kale lagu gaaro tiina ay miro dhashay ma kula tahay
wallahi runtii ma dhihi karo maaragtay magacaabis meeshaan laga magacaabo runtii indhahoodoo cad iyo ayagoo wax samaysteen iyo ayagoo keligood wax samaystay baaba rag u diiday inay micnaha meeshaasi maamul ay ka fuliyaan hadda maamul annaga aan kula jirno oo aan garan karno inuu yahay maaragtay maamul annaga aan runtii aan rajeynaya inaan kaga awood badnaanayno in wax lagu qabto inay adkaanayso midda labaad inay ogaadaan waayo waxaan ka shaqeynaya inay siyaasiyan yihiin dadka mansabka la rabo in lagu gaaro inaan lagu gaarin ayaan ku rajaweynahay insha allahu kariim inta ka horeysana in dhaqdhaqaaq badan oo arrimahaasi micnaha aan jawaab kaga bixinayno in la maqli doono aysan arrintaas marna dhici doonin sidaan shalayta u qaylinaynay u dagaalamaynay wiilal badan ugu baaba-een wiilal badan duurka ugu jiraan aan u diidanayn ummadaas in cid kale u taliso sidii ayaan mabda ahaan taagannahay sidii ayaanan aaminsannahay laakiin waxaan ka xumahay dadka walaalahayga dibadaha ku nool oo welwelka uu ka batay walaaca uu ka batay dhaqaalaha iyo muxuu ahaa juhdiga badan geliyey arrimooyinka micnaha dadka deegaanka inay micnaha sawirkana uu muuqdo laakiin waxaan rabaa inaan kaga qanciyo sawirkaas inuu noqon doono insha allahu kariim sawir aan sii shaqayn doonin annagaana siyaasadooga wakiil ah inay sugaan isbedel ka dhici doono hadduu ilagartay mudane waan kula gartay mudane wasiiradan hadda lasoo magacaabay inay guud ahaanba maxay ka bedeli karaan dagaalada iyo sidoo kale dhibaateynta lagu hayo dadka kasoo jeeda qaybo kamid ah shabeellada hoose
wallahi runtii wax badan bay ka bedeli karaan waxa weeye wasiiradu horta markaan ka hadlo annaga dadka deegaanka ee shabeellaha hoose ee siyaasiyiinta ka soo jeeda xubnaha loo magacaabay runtii waxay ku xiran tahay ma aha hadda maanta meel dhaqaal lagu aruurinayo ama wax lagu isticmaalayo qofka masarku wuxuu u fuulaa waxaa waaye inuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu adeego waxaan ku rajaweynahay insha allahu kariim inaan ugu adeegno shacabkaasi ee aanan uga adeeganin wax badanna inay bedeli doonaan baan rajeynayaa waxaana rabaa inaan dad badan u caddeeyo wasaaradda aniga aan hadda micnaha xilkeeda qaaday inuusan ahayn wax rabitaan dad kale ka yimid ama qof kale ka yimid ee ay tahay rabitaan anigu aan ka dhex doortay inta wasaaradood ee micnaha dowladda koonfureed ee yeelatay sababta aan u yeelayna cid kastoo waxgarada way garan kartaa waxaan rajeynayaa insha allahu kariim in wasaaraddaasi ay wax badan oo xuquuq ah iyo dulmi ah oo gobolkaasi ka jira iyo saddexdan gobolba guud ahaan inay micnaha wax weyn ka bedeli doonto waayahay mudane wadahadallo iyo sidoo kale waxyaaba qaarkood baa la sheegaya in dhowaan ay ka furmi doonaan degmada afgooye iyadoo waktigana saansaantooda iyo sidoo kale la dareemayo wadahadaladaasi wadahadaladaasi dowladda koonfur galbeed gacan intii leeg bay ku leedahay maxaase ka dhihi kartaa inuu ay kasoo bixi karaan haddii ay fadhiistaan lowdan reerood oo in ka badan laba sano qori isku haysta
wallahi runtii horta wadahadallada wadahadallo oo maaragtay mas-uuliyadeeda iyo taladeeda aniga aan wax ku lahayn waaye ma aha wadahadallo oo madaxweynaha koonfur galbeed isaga uu soo alifay si dad badan ay qabaan talooyinka caalami inay noqdaan annaga waxbaan ku lahayn ma aha wax habargidil iyo iyo iyo reerka biimaaliga intay soo firiistaan waxay doonaa iyagas ay isleeyihiin shirka wuxuu noqon doonaa shir ay kasoo qayb galaan international committiga amisom runtii dowladda federaalka ah qabaa-ilada kala duwan ee soomaalida hadday noqon lahayd somaliland hadday noqon lahayd puntland haddii ay noqon lahayd jubbaland haddii ay noqon lahayd dad badan oo qabaa-il oo soomaaliyeed ee gobolada dhexe gaar ahaan hiiraan iyo iyo ku nool iyo shabeellooyinka dad badan oo soomaaliyeed baan rabaa inay markhaati ka noqdaan wadahadalkaasi waxa hadda dhacayna waa xabad joojin oo keliya laakiin wax heshiis oo la gaaro ma jiro heshiiska waxa uu ku xiran yahay iyo gogasha in la fadhiistaba waxay ku xiran tahay marka ugu horeyso dadka gobolka jooga ee xooga ku jooga inay tagaan meeshii ay ka yimaadeen marka markaas ayay gogasha dhici kartaa si kasta oo lasugu dayo ciidan kasta iyo amisom kasta iyo dowlad kasta oo isku dayda in inta lagu dhex jiro dadkaasi dhibaatada lagu haayo in gogashaas ee dhacdo ciddii sugaysa ma dhici doonto hadduu ilaah raali ka noqdo wiishas waxay ku xiran tahay dadkaas oo ka baxa gobolka sida hore go-aankeenu ahaa wax iska kaaya bedela ma jiro hadday kasoo baxaan ayagii ciidamadooda waxaan diyaar u lehay gowishaas in la fariisto hadday kasoo bixi waayaanna runtii arrin aan gacan siin doono ma aha gaar ahaan anigu arrin aan gacan siin doono ma noqonayso duilah raalika noqdo ugu dambeyntii mudane waxaad ugu baaqaysaa guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya isla markaana jecel in siyaasadan iyo sidoo kale arrimahaad ku howlantahay inay meel sare gaaraan weliba ay ahaadaan kuway ku qanacsan yihiin guud ahaanba ay dadka taageersan siyaasadiina iyo waxaad wadaan
runtii arrintaasi arrin aada ugu baahnaa waa horta marka ugu horeyso dadka degeysanayo taageersan siyaasadan iyo siyaasadda gobolka shabeellaha ka socota waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan xusuusiyo inaan ka saaro walaahooga iyo waxyaalaha micnaha dadka qaarkood ay ku haminayaan oo ah in annaga haddii aan nahay dalka kasoo jeeda shabeellaha hoose waxbaan isku darsanay muxuu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya dad waxbeelo wax isku darsadaan nahay waxbaanan ku heshiinay heshiisyada waxaa ka mid ah in beeshani ay leedahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya cid bini aadan ah iyo cid gorgortan gelin karta iyo cid ka hadli kartaa ma jirto sida uu loo magacaabi waayey ee dib ugu dhacdayna waxaan aada ugu kalsoonahay dad badan oo walaalahayga ah oo dibadaha ku nool ama gudaha ku nool inaan u sharxay haddana mar labaad waxaan ugu celinayaa in kursigaasi uu yahay kursi mansab uu leeyahay reerkaasi hadduu ilaahay raalli ka noqdona qorshe kale oo siyaaseed oo jira awgeed wuu dib ugu dhacay dib u dhacaasi annaga raalli aan ka noqonay marka ay la gaaro waktiga baarlamaankana insha allahu oo magacaabista ay dhici doonto ayay arki doonaan insha allahu kariim cidda iskale kursigaasi waana u baaqaya waa u sheegaya haddii ay dhici weydo dadku khiyaanay ka sheekeeyaan dhib bay ka sheekeeyaan waxbaa lasama laga yaaba bay leeyihiin waxaan halkaan uga cadaynayaa haddii ay dhacdo in magacaabista madaxweyne ku-xigeenada ay dhacaan isla markaasna reerkaani madaxweyne ku-xigeenka koowaad uu ku soo bixi waayo in mas-uuliyadda iyo xilka aan haayo hadduu alla raalli ka noqdo aan iska casili doono ayaan ugu bishaaranayaa uusan xilkan wax xilmi igu dhisnayn laakiin wuxuu dib ugu dhacay ay tahay arrimo jira awgeed sidaan shalayto aan ummaddaasi iyo wiilishaa dhibaataysan aan u garab taagnaa oo nafsadda iyo caqliga iyo dantiiba aan ugu baabiyey ayaan diyaar ugu ahay haddana inaan ugu shaqeeyo duulaha raalli ka noqdo kalsoonidaas inay isgaarsiiyaan baan rajeynayaa waana mid ummadda soomaaliyeed loogu shaqayn doono dowladda koonfur galbeed oo aan rajeynayo in aan kaga xoroobayno dhibaato badan oo ummaddaana haysatay laakiin waxay u baahan tahay sabir iyo waxay u baahan tahay in la sugo waxaani waa siyaasad inaan la degdegin waxaan codsan lahaa walaalahayga micnaha ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose ee dibadaha ku nool oo qaarkood aan maqlayay inay ku qoreen ninka aanan magaciis afkaygu qabanaynin ee micnaha daalimka ah ee dhibka iyo dhibaatada dalka iyo dadka ku haaya ayaa wuxuu noqon doonaa madaxweyne ku-xigeen arrintaasi waxaa waaye arrin jaf ah ummadda gobolka shabeellaha hoose degan gef ku ah ee ani shaksiyan gef igu ah cid kastoo siyaasadda ku jirtana gef ku ah arrimahaasi dadkaas inay ka waatoobaan oo dadka aysan kicin ayaan ka codsan lahaa hana ku kalsoonaadaano mas-uuliyadda aan u hayno dadkan daacadaan u nahay wax aan ka rabno oo gaara ma jiro waxaase aan ka rabno waxay tahay inay xuroodaan dadka bannaanka joog waxaan u sheegayaa wiilish hadday arki lahaayeen hadday jirkooda arki lahaayeen meelaha ay ku nool yihin hadday arki lahaayeen marna maskaxdooda aysan gasheen in dadkaani maaragtay muxuu ahaa masarkooda iyo danahooda laga koraadiyo ee dana siyaasadeed marka ha ogaadaano dadka ay sheegayaan iyo qof lamid ah inuusan madaxweyne ku-xigeen ka noqonaynin dowladdan haddii uu ka noqdona sidaa hore u sheegay in aan micnaha anigu iscadili doono muddo gaaban gudaheedna insha allahu kariim way heli doonaan muxuu ahaa kursigaasi ay ku haminayaan dadka micnaha anigaan kasoo jeedo hadduu ilaa raal ka noqdo waxaad kaloo ogaataan in heshiiska inta magacaabista ay ka dhacaysa ay ogaadaan in lagu heshiiyey in haddii uu safar galo madaxweynaha dalka iyadoo ay tahay waxyaalaha aan hordhignay shuruudaha waxa madaxweynaha koonfur galbeed xilka madaxtinimada qofka kusiisimaha ah waa maxamed xasan fiqi taasoo micnaheed uu yahay in nasarkii iyo kursigii aad saadinayseen uu yahay xiridiisii iyo ku-talagelkiisii
aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha iyo sidoo kale waraabka ahna kusimaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi oo waraysi gaar ah siinayay warsidaha markacadday dot com